الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا kitaabka halkan aynu ka bilaabanayno waa kitaab xadiid ah waxaa la yidhaahdaa magaciisa allu-lu walmarjaan allu-lu walmarjaan fima اtafaqa calayhi الshaykhaan axaadiisu waa badan tahaye dabaqaad macnaha maraatibna way kala leedahay waa kitaabkani u guntan yahay ama u degsan yahay axaadiisa ay isku waafaqeen labada sheekh labadaa sheekh albukhaariyi wa muslimin imaamu bukhaari iyo muslim ah labadaas imaam ee waaweyn kitaabkan waxaa dejiyey oo soo ururiyey sheekha la yidhaahdo moxamed fu-aad cabdulbaaqi waa nin caalim misri ah baaxif ah weeyaan kitaabkan markuu bilaabayey muqadimada inta aynaan gaarin axaadiida ku taalla waa kun sagaal boqol iyo lix xadiid kun sagaal boqol iyo lix xadiid weeyaan kitaabkan marka muqadimada waxaa lagu bilaabay sida ay habboon tahay markastaba in kutubta lagu bilaabo basmalada iyo bisinka bismi illaahi araxmaani araxiim kabacdi sheikhu wuxuu soo sardiyey aayaad ee xamdiga lagu bilowday ama suwarka xamdiga lagu bilowday iyo kuwa lagu khatimay qaybo ka mid ah alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaani اraxiim maliki yowmi اddiin alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waاlأrda wajacala اظulumaati wاnnuur taasna waa bilowga suurat اlancaam wqul alxamdu lilaahi aladii lam yatakhid walada walam yakun lahu shariiku fi lmulki walam yakun lahu waliyu min aldulli wakabirhu takbiira waa suurat lisraa alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabadihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja waa bilowga suurat lkaafi alxamdu lilaahi aladii lahu ma fi samaawaati wama fi lard wlah اlxamdu fi اlآakhiraةi wahuwa اlxakiimu اlkhabiir waa bilowga suuraةu saba alxamdu lilaahi faadir الsamaawaati wاlأrdi jaacil اlmalaa'ikaةi rusula uli أjnaxaة maثnaa wahulaaثa wrubaac yaziidu fi اlkhalqi maa yashaaء in allaha calى kuli shayءi qadiir waa suuraةu faadir lahu alxamdu fi اluulaa wاlaakhira walahu اlxukmu wailayhi turjacuun suurat اlqas walahu اlxamdu fi اsamaawaati wاlardi wacashiya waxiina tudhiruun waa suurat ruum falilaahi اlxamdu rabi الsamaawaati warabi اlardi rabi اlcaalamiin walahu اlkibriyaau fi اsamaawaati wاlard whuwa alcaziizu alxakiim min suurati اljaahiya lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir min suurati اtaqaabul waqaaluu alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wma kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah min suurati اlacraaf huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiini اlxaqi liyudhirahu cala اddiini kulih min suurati الtowba muxamadu rasuulu اllahi wاladiina macahu ashidaau cala اlkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukcan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min ahari الsujuud min suurati اlfatx والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم من سورة محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما من سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من سورة الأحزاب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آيات عجائبك أنت كب الوضي تبركا كسو قبقبيي آيات laysku amreeyay salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam la yimid salligii nebiga siiqadii ibraahimiyada ahayd sheikhaani wuxuu yidhi intaa ka bacdi amaa bacdi haddaan soomaali ahaan xoogaa uga dulmarno muqadamada inta hadhay kitaabkaani wuxuu yidhi waa kitaab la yidhaahdo allu-lu walmarjaan fiima ittafaqa calayhi shaykhaan labadaa sheekh waa imaam almuxadisiin raggii muxadisiinta ahaa labadoodii imaam imaamka hore baro oo waaba taqaanaya abu cabdillaah waa kunyadiisa moxamed bin ismaaciil bin ibraahim bin mugiirah bin berdisbah albukhaariy aljucfiy waa imaamu bukhaari moxamed bin ismaaciil baa la yidhahda waxaa la dhalay boqol sagaashan iyo afar hijirada wuxuu dhintay laba boqol konton iyo lix qarnigii saddexaad salafu saalix imaamka labaad abulxusein muslim bin xajaaj bin muslim alqushayri annaysaabuuri laba boqol afartiiba uu dhashay laba boqol lixdan iyo kowna waa dhintay kitaabka waxa uu yidhi waxaa ishaaray kitaabkan dejintiisa ninka naashirkaa ee qaa'imkaa ee dabcadiisana u qumay sayid maxamed alxalabi oo ahaa madiirka ama maamulaha daaru ixyaaءi اlkutub اlcarabiya marka wuxuu ilaasimiyey buu yidhi inaan bukhaariga naska xadiidku sow ugu qornaa naskaa inaan sheego naskaasna uu noqdo naska ugu dhow muslimka ku wariyey markaasay u soo baxdo axaadiidta ay muslim iyo bukhaari isku raacsan yihiin ama muttafaq caleyhi la yidhaahdo waayo markaas uu ilaazimiyey ilzaam sheekaasaa saa ilaazimiyey aniguna iltizaam baan la imid waa islaazimiyey ilzaam iyo iltizaam baa labada dhinac ka yimid shaqo culus bay ahayd buu yidhi oo aan sahlanayn shaqadaa iyadaayi maalan xadiidka inama alacmaalu binniyaati ama alacmaalu biniya toddoba meelood uu bukhaariga kaga qoran yahay waa inaan markaan qorayo riwaayada bukhaariga iyo muslimku isku waafaqsan yihiin ama ugu dhow waa in aan qoro manhajiyo gaara buu marka sheikhaana kitaabkiisa u isticmaalay sidaa marka ay tahay wuxuu yidhi howl badan iyo shaqo badan bay ahayd buu yidhi qabashada arrintaani kitaabkan marka wuxuu yidhi allu-lu walmarjaan waxaad ku garanaysaa sharaftiisa iyo qiimihiisa imaamkii weynaayo maalan taqyuddiin abu camar cuhmaan bin cabdiraxmaan bin cuhmaan waa sheikhi weynaa ee loo yaqaanay ibnu salaax ibnu salaax baa axaadiida saxiixa markuu qaybinayey aqsaamtooda wuxuu sheegay sidaan hoos ku qoran sabxada toddoba baad fiirinaysaa maalan markaa waxaa kuu soo baxaysa kitaabkan ibnu salaax waa horoo ahaaye laakiin warkaa ibnu salaax markii lasoo dheegto kitaabkan qiimadda iyo ahmiyadda uu leeyahay ogaanaysaa maalan wuxuu yidhi axaadiista saxiixa lamber kow waxaa ah imaamu bukhaari iyo muslim xadiidka ay wariyeen isku raaceen dabaqaadka ama maraatibta martabada u sarreysa axaadiista saxiixa waa midka bukhaari iyo muslim soo saareen labadooduba hadda kitaabkaana muxuu u guntan yahay waa qeybtaas waxaa ku xiga xadiid saxiixa oo imaamu bukhaari keligu wariyey la infiraaday oo muslim la warin waxaa ku xiga oo saddex ah xadiidka saxiixa imaamu muslim la infiraado keligii wariyey oo aan bukhaari la warin waxaa ku xiga afar ah xadiidka saxiixaayo calaa shardi shaykhayn calaa shardayhimaa baa lagu wariyey bukhaari iyo muslim iyagu ma soo saarin laakiin shardigoodii iyo shuruudday dejiyeen buu xadiidku ku yimid qeybta shanaad waa saxiix calaa shardi lbukhaariy qeybta lixaad waa saxiix calaa shardi muslim qeybta toddobaad waa saxiix cinda kayrihima culimmadii kaloo soo hadhay ilaa bukhaari muslim kay isku waafaqeen kan bukhaari keliya wariyey kan muslim keliya wariyey kan shardi bukhaari lagu wariyey kan shardi muslim lagu wariyey ya sidaa markii lagu soo wado waxaa soo haray saxiix cinda kayrihima iyaguna shardigoodii aan waafaqsanayn waay marka kan u sarreeyaay waa kan ugu horeeya oo muttafaq caleyhi la yidhaahdo bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wey ummaddaa isku waafaqday maaha laakiin markay bukhaariiyo muslim isku waafaqeen ummadda itifaaqoodiina halkaasuba ka imaanaya ummadda qabuul bay kala kulmeen waay waxaa jiray hadda ka hor kitaab la qoray la yidhaahdo zaadu lmuslim fiima ittafaqa calayhi lbukhaariyu wa muslim oo qoray sheekh la yidhaha moxamed xabiibullah ashinqiidi laakiin kitaabkaas arrinta ku dhacday waxa weeyaan xadiidkii muttafaqa ahaa ma wada dhammaystirin ee wuxuu ku gaabsaday qaybo ka mid a waaya intaa markaynu halkaa ku ogaano ee kitaabkan hordhiciisa ah kitaabkaa hore oo zaadulmuslim aynu leenahay oo fiima tafaqa calayhi lbukhaariy o muslim baa isna la dhihi jira ma ogtahay kun saddex boqol lixdan iyo siddeed xadiid baa ku taalay kitaabkaana maxaa ku yaalla inta udhaxaysa arag kun sagaal boqol iyo lix xadiid marka wuxuu yidhi kusoo gebagabeeyey fa duunaka ku dheg oo laasim oo qabso ayuha alqaari'u qofka qaariga ah ee kitaabkan akrinayow wax akhriyow kitaaban kitaab ku dheg axsaa koobay jamiica alaxaadiid axaadiid dhammaanteed allatii hiya fii aclaa darajatin axaadiidtaasoo ku sugan darajada ugu sarraysa min darajaati sixati kitaabkaa ku dheg fa axriz nafsaka fii xirsihi naftaada xirsi uga dhig ku xafid kitaabkaa isaga ah washdud yadayka labadaada gacnoodna ku adkayso bikarsihi koorihiisa labada dhinac kitaabkan qabso labadiisa gerbad yaysan kaa fakanin rabbanaa aamanaa bimaa anzalta waاtabacna alrasuula faktubnaa maca ashaahidiin wsala اllahu calaa sayidina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam sheikha waxaa la yidhaha moxamed fu'aad cabdulbaaqi بسم الله الرحمن الرحيم طريقة وضع الكتاب مركع و iska mashhuur iyadu weeyaan waxa weeyaan bukhaariga iyo muslimka kitaabka muslimka ah waxaa la yidhi qaabkuu u sanifan yahay qaab ka cajo badan ma jidho xusnul wadciga qaabka wanaagsan oo loo dejiyey jawdatu tartiibka waa tartiibta laysku dabadhigay wanaaggeeda suhuulatu tanaawul qaadashadiisa sahlanaanteeda waa kitaab laga yaabay xadiid kasta meel u munaasabu muslimku ku keenaa oo duruqdiisa ku wada keenaa bukhaarigu laakiin xadiid walaa xaraja saasuu u yaacinaya waaye isagoo arrimo kale isna fiirinaya sidaa darteed dad baa waxaa ku dhacay axaadiis bukhaariga ku taalla meeshii baabkii munaasabka u ahaa markay ka waayeen waxay dhaheen bukhaariba ma warin bukhaari bayna ku dhex taallaa kama soo dhex saari karaan keliya baabkay u malaynayeen bay ka waayeen kaasi leeyahay xadiidka bukhaari kuma yaal dad waa waaweyn baa sidaas arrintaa uga dhacda sidaa darteed wadciga waxaan ku raacayaa buu yidhi imaamu muslim asmaa ulkutub kutubta magacyadeeda iyo abwaabta iyo lambarada halkaa muslimkan kaga dayanayaa bukhaarigana naska xadiidkan ka soo qaadayaa naskaasoo kii muslim waafaqay ah ay isku raaceen wa bayantu caqiba sardi kulli xadiidin xadiid kasta meesha u dambaysa waxaan sheegayaa meeshuu bukhaariga kaga yaal kitaabuulfulaan cinwaanka baabkaas lambarka intaas si sahlan saaad uga soo qaadatid ama sharax ugu noqotid ama matniga u tegtid bismi illaahi araxmaani araxiim waa bisankii saddexaad hore oo hadda intaan ku jirnay kow ku bilaabay iyo midkaas dhexda ku yaalla iyo midkaan hadda kitaabka bilowgiisa isaguna ah bismi illaahi araxmaani araxiim taqliid اlkadibi calىa rasuuli illaahi sala اllahu calayh wasalam kitabka halkaanu ka bilaabanayaa intaa hore hordhac bay iska ahay beenta darnaanteeda nebi moxamed in lagu been sheegto yaa adkaynta la adkeeyey arrintaa khatarteeda baa laga hadlayaa xadiidka koowaad waa xadiidu caliyin qaala wuxuu yidhi qaala الnabiyu salى اllahu عalيه waslm nebigu wuxuu yidhi laa takdibuu calaya aniga dushayda ha ku been sheeginina fainahu sha'niye man kadaba calaya qofkii dushayda ku been sheega falyaliji naara naar ha galo naar ha galo falyaliji naara falyadkul fiiha naar dalaq ha yidhaahdo nebi maxamed qofkii ku been abuurtay isdhaha warka ku wanaagso oo ee wax xadiid u eg sheego nebigaasaa yidhi iska dhaho maaragtay ku quruxso sheekada qofkii sidaa sameeya dee naar ha galo xadiidkaasoo kale hadda fiiri xaggee laga raadinayaa akhrajahu lbukhaariyu imaam bukhaari baa wariyey waayo maalan kitaabuulcilmi buu ku wariyey baabku waa baabu ismi man kadaba cala اnnabiy saasuu kugu sheegaya xadiidka labaad waa xadiidu anas qaala wuxuu yidhi anas baa hadlaya innahu sha'niye layamnacunii waxaa ii diidayaa an uxadiakum inaan idiin xadiido xadiidan kaiiran xadiid tiro badan war badan inaan nebiga idinka sheego waxaa iga hortaagan ana nebiya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam baa qaala wuxuu yidhi man tacamada qofkii u kasa calaya dushayda kadiban been falyatabawa ha darbado maqcadahu makaanu fadhigiisa min annaari naarta falyatabawa bimacnaa falyattakhid ha yeesho linafsihi manzilan manzil iyo guri ha samayso waxa weeyaan meeshuu naarta ka degi lahaa hu diyaar garoobo wey xadiidkan oo kale waxa weeyaan isagana akhrajahu lbukhaariyu waa isla kitaabu اlcilmi baabu ismi man kadaba calanayi isku meel baabkii hore xadiidkii hore ee kan weeyaan marka qofkii kas nebiga ugu been sheega maxaa yeelay nebiga diintiisu uma baahna been waana jariimo weyn qofkii nebiga ku been sheega midda labaad kuwo waayo dhexe soo baxay baa fanniga musalaxulxadiidka iyo culimmadu waa iyagay ka hadlayeen muxadisiintu waxay dhaheen annagu nebiga ku been sheegi mayne isagaan u been sheegaynaa isagaan bood isagaan ba inaan u been sheegno oo beentayada ugu hiilinaynaa oo wax ugu taraynaa laa nakdibu calayhi bal nakdibu lahu isagaan isagaan bo hawsha beenta u sheegna dartiis waxaa la yidhi looma baahna nebigu waxaas uma baahna calayhi salaatu wasalaam diintiisu uma baahna waaye jahli baa iyagana ka keenay marka kuwa wadaaciintaay oo axaadiida beentaa dejiyey oo balaayada sameeyey oo wax isku dhex labay markay soo baxeen rag muxadisiina soo baxay raggaasaa kala shaandheeyey wax allaale wixii lagu soo dhex daray bay dabadda uga haadiyeen sida raashinka loo kala haadiyo buunshaha iyo iyo miraha loo kala saafi yeelo bay u kala saafo yeeleen markaasaa ragga qaar waxay dhaheen hadalka nebiga hadal noogama darban karo sida loo kala yaqaan cunno milixle iyo midaan milix lahayn loo kala garan karo saasoo kale hadalka nebiga dhadhankiisa iyo nuurkiisa iyo xalaawadiisa iyo hadal kaloo cid kale soo kusoo dhex tuudhay aysan iskaga kaayo ekaan karin rag nuqaadaa soo baxay muxadisiin ah xadiidka kale waa waxa weeyaan waa xadiidka afraad xadiidkaasi marka mise waa xadiidka saddexaad xadiidu abi hurayra radia allaahu canhu can اnabi sal اlla alay slm qaal wuxuu yihi man waman kadaba calaya kitaabka intaan la gelin baa horta muhimadda been in nebiga lagu dul abuurto khatarta ay leedahay baa digniin la isi sii siinayaa waman kadaba calaya mutacamidan qofkii dusheeda ku been sheegtay isagoo u kasaya falyatabawa maqcadahu min annaari xadiidkii hore uu la mid yahay xarfan bixarfi macnuhu waa isku mid akhrajahu lbukhaariyu waa meeshii hore oo kale xadiidu lmugiira qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquulu ina kadiban been calaya dusheeda lagu been sheego laysa ma ahaanin ka kadibin been oo kaleo calaa axadin qof kale lagu been abuurtay nebi maxamed wuxuu yidhi aniga been laygu dul abuurtay la mid maaha qof kaleoo been lagu dul abuurtay ayib man kadaba waxaan idiin sheegin qofkii been sheega calaya dushayda mutacamidan xaal u kasayo falyatabawa ha darbado ha qaato maqcadahu makaanu fadhigiisa iyo makaanu gelidiisa min annaari akhrajahu lbukhaariyu kan waxaa weeye fii kitaabi اljanaa'iz baabu maa yukrahu min anniyaaxa waa bal hadda meesha ku keena arag xadiidkan oo kale nebiga in lagu been abuurto ka hadlaya bukhaarigu baabu maa yukrahu min anniyaaxa cala lmeyit meydkoo loo qayliyo baab ka hadlayaba xadiidkan hadda la geeyey kitaabu liimaan kow waxaa ugu sharaf badan oo ilaahay qofka siiyey bacda intii la abuuray ka bacdi waa iimaanka iyo islaamnimada marka kow diinta iyo dacwaduna waxay ka bilaabanaysaa halkan towxiidka iyo iimaanka kitaabuliimaan baabuliimaani waa kitaabka koowaad waxaa weeyaan waa kitaabka koowaad baabkuna waa baabka koowaad lambarada fiiri kitaabuliimaan lambar waaxid soo kama horeyso hadda ka bacdadaa la soconaya baabkuna waaba baabkii noogu horreeyey waa baabuliimaan rumayn buu u baabiyey marka waxaa dhihi ka dhaah baabuliimaani iimaanka baabkiisiy maa huwa iimaanku muxuu yahi iyo wa bayaanu khisaalihi khisaashiisa caddaynteeda ama baabun haadaa baabun wey aliimaanu iimaan maa huwa iyo wa bayaanu khisaalihi iimaanku waxa uu yahay iyo khisaasha iimaanka in la caddeeyo xadiidu abi hurayra qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu ahaa baarisan mid muuqdo daahira soo banbaxay yowman maalin linnaasi dadka bow nebigu baaris buu u ahaa waa u muuqanayay faataahu rajulu nebiga nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi mal iimaanu nebi allow iimaan muxuu yahay qaala wuxuu yidhi nebigu al iimaanu iimaanku an tu'mina inaad rumaysid weeye billaahi ilaahay iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa biliqoo'ihi ilaahay la kulankiisa iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa wa tu'mina waana inaad rumaysid bilbacdi isi soo saarka qaala wuxuu yidhi ninkii mal islaamu islaamna muxuu yahay iimaankii waa garta waa ii sheegtay qaala nebi wuxuu yidhi alislaamu islaamnimadu an tacbud allaha ilaahay inaa caabudid weeye oo walaa tushrika aadan shariig yeelin bihi billaahi ilaahay shay-a waxba wa tuqiima salaata salaadana waa inaa oogtid oogid baa laga cabirayaa wa tu'tiya zakaata zakadana waa inaa dhibtid zakada almafruudata midda sunnaha maaha midda la faral yeelay wa tasuuma ramadaana ramadaanna waa inaa soontid arkaanu islaamka waa kuwa qaala wuxuu yidhi ninkii mal ixsaanu ixsaanna waa maxay qaala wuxuu yidhi nebigu an tacbud allah alixsaanu bay ka dhigantay ixsaanku an tacbud allah ilaahay inaa caabudid weeye ka annaka sida adigoo taraahu ilaahay u jeeda fain lam takun haddaadan ahayn taraahu mid u jeeda fainahu ilaahay yaraaka isagaa kuu jeeda tanaaba sii cabsi badan adigu uma jeeda ilaahay laakiin ilaahay isagaa kuu jeeda waa arkaya waay qaala wuxuu yidhi ninkii ma mata saaca mataa jeerma goorma ayay asaacatu qiyaamadu ahaata saacadda gambaleelka u dambeeya qiyaamadu goormay dhacaysaa ma wakti buu rabaa in loo sheego qaala wuxuu yidhi nebigu mal mas-uulu kan la weydiiyey muusan ahaanin canhaa cani saacati saacadda xaggeeda biaclama mid kaga ogaal badan min asaa'ili kii weydiiyey kan la weydiiyey maaha mid ka yaqaan kan weydiiyey macnuhu waa maxay anoo la i weydiiyey anoo la i weydiiyey saacadda qiyaamada kaagama ogaal rooni adiga i weydiiyey ilaa saa'il iyo mas-uul bay kala yihiin waay wasa ukhbiruka waxaanse kuu warrami doonaa can ashraadihaa saacadda qiyaamada calaamadaheeda calaamadaha jira ashraadu saaca idaa waladat ilamatu addoontu markay dhasho rabbahaa markay dhasho maaligeeda iyo sayidkeeda sayidkeeda addoontu markay dhasho kow wa idaa tadaawala markay dherartamaan ku kala dheeraadaan rucaatul ibili geela kuwa raaco geel jiraha rucaaddii kuwii geel raacyada ahaa rucaaddii albahnu ee madmadoobaa geel jirihii yaa geel jirihii waxa weeyaan madmadoobaa markay ku kala dherartamaan fil bunyaani dhismaha calaamadahaasa ka mid a geel jirihii oo magaalada soo degada oo guryo dhisanaya oo guryo dhaadheer iyo boosasii adduun wada cabiranaya muhimaddu waxa weye dadkii miyiga laasimi jiray oo magaalada soo galay waaye iyo addoontu markay sayidkeeda dhasho marka sayid dhaliddaas waa maxay waa ninka addoontan sayidkeeda ahaa oo iska lahaa addoontaani markay marka wax dhasho ilmahan ay dhashay wuxuu ka dhigan yahay bimansilati sayid ilmahan ilaa ninkaa xortaayo sayidkaaba ilmahan dhalay waaye iyadii muwaladay noqotay geela marka albahmu markii la yidhaahdo haddii miimka la godo albahmu rucaaddaa laga sifaynaya rucaadii albahmu ay isuudu ama rucaadii albahmu ay ilmajhuuluuna geel jirihii aan la garanayn aan la aqoonin markay guryo dheer dheer ay dhistaan haddii albahmi la hoos dhigo rucaatul ibili geela kuwii raacayay idaa tadaawala rucaatul ibili albahmi haddii la yidhaahdo sifadaas waxaa iskale ibilka markaa ibilkii geelii albahmi madmadoobaa oo markaa geelay sifa u noqonaysa geelii madmadoobaa kuwii raaci jiray markii sidaa lagu arko waa calaamadaha qiyaamada fii khamsin laa yaclamuhunna ila allah waxbaa lasoo qadari jira halkan fii khamsin cilmu saacati iska dheh saacadda qiyaamada cilmigeedu fii khamsin shan shay dhexdood buu ahaaday shan shay dhexdood ayuu ku jiraa taasoo laa yaclamuhunna uusan garanayn ila allahu ilaahay mooyaane uma tala nabiyu nebi moxamed wuxuu akhriyey udgoonuhu calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha cindahu cilmu saaca waa suuraة luqmaan alaaya uma adbara su-aalahaas ninkii weydiiyey nebiga hadda shantan aayadda waa garatay in allaha cindahu cilmu saaca shanta cilmu qeybka ah ilaahay keliya og yahay halkaasaaba lagu sheegay waayo wa yunazilu اlkayf roobka ilaah baa soo dejiyay yaa kaloo og markuu imaanayo wa yaclamu maa fi larxaam raximka waxaa ku jiray allaa og cid kale ma oga xoogaa haddii caafimaadka iyo adibada iyo takhaatiirtu wuxuun uga bidhaamaan oo ka ogaadaan waa wax jus-iya oo kooban laakiin waxaan uurka raximka ku jiro oo dhan cilmiga shaamilka ilaah baa og ma nolol buu ku dhalan mise ku dhalan mayo cid ogma jirta ilaahay mooye waaye qof fiican miyuu noqon mise ma noqonayo cid og ma jirto ahlu naar miyuu noqonaya ma ahlu janno cid og ma jirto ilaah baa og ha keliya adawaadkan iyo ajizadan iyo combyuutarkan marka la yihahdo ilmaha mataana eh, waa mataano iyo waa wiil iyo waa gabar iyo waa wax juziyo basiid oo sahlantaasi oo cilmiga hadda maanta adduunku gaaray qayb looga ogaan karo waaye marka taas laga horkeeni maayo waxaa kale oo cilmu saaca ka mid ah nafna ma oga beri waxay shaqaynayso beri ma shaqo tegaysaa mise ma shaqo tegaysa haddaad shaqo tegto maxaa qabanaysaa yaa og allahu aclam waaye wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut naf ogi ma jidho dhul ay ku dhiman doonto meel ay ku dhiman doonto naf ogina ma jirayso marka aayaddii wataas nebiga akhriyey calayhi الsalatu wasalaam alaaya atmim اlaaya war aayadda baltaam yaroo dhammaystir ama iqra ilaayata aayadda akri uma adbara wuu daba jeediyey qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi nebigu rudduuhu u yeera su-aalaha kii weydiinayey soo celiyey falam yarow shay-an saxaabadii waxba ma arag xagga fiiri xagga fiiri waa waa la waayay faqaala nebigu wuxuu yidhi haadaa kaa su-aalaha i weydiinayey jibriilu jibriil weeye jaa-a waa yimid yucallimu annaasa xaaluu dadka barayo diinahum diintooda isagoo dadka baraya diintoodu dadka baraya oo dee diinta waa maxay arkaanulislaam arkaanuliimaan ixsaankii marka dee taha walbaaba nebigu dadka bara waa maxay waa usii bayaaninaya wey saan idinku sheegay tabtii yaa baa haddana meesha ay uga dhacday wey marka qalbigooda kusii sugnaanaya jibriil malaa-igtu tashakul waxa la yihahda samayn karaan marka jibriil nin buu isku soo matelay badanaaba saxaabi qurux badan oo saxaabada rasuulka ka mid isku soo ekeysiin jiray dixiye la dhihi jiray waaya qaala abu cabdillaahi waa caan imaamu bukhaari baa la yihahda abu cabdillaahi wuxuu yidhi jacala dalika kullahu min aliimaan kaasoo dhan iimaanku ka yeela waaya diintii bay ka mid tahay waxaanoo dhan aliimaan alislaam alixsaan faqaraadka iyo arrimaha soo hoosgalay oo dhan taasoo dhan iimaankay ka mid waa inaan rumayno wey akhrajahu albukhaariyu ayaa wariyey waaye kitaabu liimaan baabu su'aali jibriil annabiyi sala allahu alayه wasalam can iliimaani walislaam u weydiiyey baabkaas baabu bayaani salawaati buu u baab yahay salaadaha caddayntooda allatii salaadaha salawaadkaasoo hiya iyaduba axadu arkaanilislaami islaamka arkaantiisa mid ka mida ah arkaanulislaam haddaa lasoo tiriyey mid ka mida waa maxay salaadaha shantaa ee la faral yeelay xadiidu dalxa bin cubaydillaah waayo abu dalxa iyo dalxa kala jira waa dalxa bin cubaydillaahi kaa kalena abu dalxa alansaari baa la yidhaahdaa waaye qaala wuxuu yidhi jaa rajulu nin baa u yimid ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ninkaasoo min ahli najdin reer najdi ah najdi waa dhulkan riyaad wamaa xawaaleyha hadda dhulka loo yaqaan fii dhulkan hadda asacuudiya mamlaka alcarabiya sacuudiya loo baxshay qayb ka mid a marka min ahli najdin buu ahaa ninkaasaa yimid ninkaasoo faa'ir aras madaxiisa timihiisa faa'ir shacri ras wey madaxiisa timihiisa kala firiqsan yihiin ayaa yimid ninkaasoo yusmacu la maqlayo daawiyu sawtihi sawdkiisa gamaamsigiisa gamaamsiga waa maxay meesha u dambaysa walaa yufqahu ana alfahmi in maa yaquulu wax uu ku hadlayo qof meel kasoo qaylinaya waawda u dambaysa sharqanta u dambaysaa la maqlayaa laakiin lama garanayo qofku inuu sawd yeeraya waa la maqlayaa laakiin lama fahmayo codka laa meel buu kasoo qaylinaya waay dawiyu sawtigu waxa weeye meesha u dambaysa aakhirka u dambeeyaa la maqlaya wuudays ninkii waa soo socday waa soo socday xataa haddana ilaahu soo dhowaaday faidaa huwa waaba isagoo yasalu weydiinaya can ilislaami ilaa wuxuu la soo qaylinayaaba nebigu islaamnimada weydiinaya faqaala rasuulu llaahi nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam khamsu salawaatin shan salaadood baa fi lyowmi waaleylati hameenka iyo maalinka dhexdooda ahaaday faqaala ninkii wuxuu yidhi hal calaya kayruhaa shantaas salaadood waxaan ahaynoo salaado waajiba ma laygu leeyahay qaala wuxuu yidhi nebigu laa mada ilaa an tatawaca inaa iska sunno falata mooyaane salaad sunnaa baa kuu furan faqaala rasuulu llaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wa siyaamu ramadaanna waa lagugu leeyahay ramadaan soonkiisa qaala wuxuu yidhi hal calaya kayruhu ramadaan waxaan ahaynoo waajib ugu aho soona ma jiraa qaala wuxuu yidhi nebigu laa mada ilaa an tatawaca inaa iska sunno falata mooyaane soon sunna ah qaala wuxuu yidhi ninkii waraa wuxuu yidhi wadakara lahu rasuullahi nebigu wuxuu u sheegay sal alla alay slam azakaata nebigu wuxuu u sheegay zakadeena way lagaa rabaa baa la yidhi dacwala leedahay qaala wuxuu yidhi ninkii hal calaya kayruha sakadaas waxaan ahayn ma ligu leeyahay qaala wuxuu yidhi nebigu laa maya ilaa an tatawaca sunnaa jira wax kasoo farala sunnaa jira salaad sunna ah soon sunna ah sadaqo sunna ah xaj sunna ah qaala wuxuu yidhi faadbara rajulu ninkii waa dabaduway waa tegey walxal huwa yaquulu ninkii leeyahay wallaahi baan ku dhaartay laa asiidu inaanan ka siyaadinayn calaa haadaa kaa la ii sheegay walaa anqusu aanan ka yaraynayn kana badin mayo kana yarayn mayo faralkaan anigu ku dhegayaa qaala rasuulu llaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aflaxa ninkaasi waa liibaanay in sadaqa hadduu run sheego faralka ka soo baxo waa liibaanay wey waaye marka ninkaas soo qaylinaya dawiyu sawtii shiddatu sawd baa la yidhaha codka xoggiisaa la maqlay waaye iyo fogaanshihiis lamana fahmayn aflaxa ay faaza waa libaanay in sadaqa fii kalaami waxaa laga qaatay xadiidka qofku hadduu faraa-isha ilaaliyo sunnaba yuusan la imaanin say ahayd ula yimaado inuu badbaadayo oo baasayo waa liibaanay baa ninkaas waa faaz faaza bimacnaa aflaxa faaza waa guulaystay in sadaqa marka faraa-isha qofkii ilaaliyaha ka soo baxa waa badbaadaya laakiin qofka sunnahu waa u fiican yahado wixii khalal iyo nuqsaan faralka ka galay sunnaha loogu kabaya toddobaatan ragcadood oo sunnaha waxaa laga yaaba hal ragcadoo farala loogu buuxinaya xadiidkan akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi aliimaan baabu zakaat an min alislaam baabu baabu zakaat min alislaam azakaatu min alislaam buu ku weriye baabu bayaani اliimaani iimaanka caddayntiisaba u baab yahay alladii iimaankaasoo yudkhalu bihi اljannatu jannada lagu galo iimaanka jannada lagu galo caddayntiis xadiidu abi ayuub alansaariy waa ninkii nebigu gurigiisa ku degay markuu nebigu hijrooday calayhi الsalaatu wasalaam abu ayuub alansaari baa la yihahdaa waa magaciisa waa lais weydiiya waxa la yihahda magaciisa yaa sheegi kara abu ayuub alansaari ku dhawaaqi kara magac ahaan waay waa magacaan u leeyahay radia allahu canhu ana rajula nin baa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi akhbirnii ii waran bicamalin camal ii sheeg camalkaasoo yudkhilunii ljannata jannada igelinaya faqaala alqowmu dadkii waxay dhaheen maa lahu maa lahu war muxuu leeyahay war muxuu leeyahay war muxuu nabiga weydiiyey dadkii baa ninkii ku kacay faqaala rasuululahi baa wuxuu yidhi sal alay slam aaraabu maa xaaja lahu u ahaatay war ninku dambuu leeyahay iska daaya aaraabu maa hal damo sooma saarin hal godaal mise labo ka dhigan aaraabu maa xaajo iyo dambaa lahu u ahaatay ninka ninku dambuu leeyahay war dambuu leeyahay ukaasha su-aal buu qabaaya faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam camal jannada ku geliya ma rabtaa tacbudullaha ilaahay baa caabudaysaa walaa tushriku bihi shay-a shayna ugu shariig yeeli maysa wa tuqiimu salaataa oogaysaa wa tuuti zakaata bixinaysaa wa tasilu raxima qaraabada xiriirinaysaa darhaa ka wareeg hasha marka nebigu halbow saarnaa su-aasha marka la weydiiyey kuu jawaabnayay sii daa hasha hogaankeeda hash waa ha socotee safar baan ahayne iga wareeg hasha darhaa ka wareeg hasha waaye qaala wuxuu yidhi kaanahu waaba isago kaana nebigu ahaa calaa raaxilati daabadiisa oo saarnaa calayhi salatu wasalaam marka ama waxaa la yidhi isaga ninka su-aasha keenaa hasha saarnaa markaasaa la yidhi war hasha marka kaxayso hoggaanka usii daayo gurigii ha ku geysee ka wareeg waay hadday dantaadii aadan dan kale lahayn kuu jawaabnaya waaye ama nebigaa saarnaayo iga wareeg hasha hoggaankeeda waxaa weeyaan su-aashaa rabtay waa kaaga jawaabay akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi اladab baabu fadli silaة الraxm xadiidu abi hurayra radi allahu canhu ana caraabiyan mid reer baadi ah ayaa ata nabiya nebiga u yimid reer baadiyuhuna waa fahmo badan yihin salى اllahu عalayh wasalam faqaala wuxuu yihi dullanii itusi calىa camalin camal idaa camiltuhu markaan camal falo nebi allow hu camalkaa dakhaltu ljannata jannada gelay saxaabadan waxay jeclaayeen nin aan xog iyo xaal badan hayn intuu yimaado majliska nebigu fadhiyo inuu nebiga su-aal iska weydweydiiyo saxaabadu waa xishoonayaanoo nebiga intaa la jogaanoo waxma weydweydiin karaan laakiin nin aan xog hayn inta yimaado inuu nebiga la hadhadlo wax weydiiyo iyana cilmiga nebigu ku jawaabayo saxaabadu helaan bay jeclaan jireen ninkaani wuxuu yidhi camal jannada aan ku galaan rabaa waaye marka waxaa lagu yidhi qaalana wuxuu yidhi tacbud اllaha laa tushriku bihi shayئa watuqiimu الsalaaةa اlmaktuubata salaada la faral yeelaa oogeysaa watu-addi الzakaaةa اlmafruuda sakada la faral yeelaad gudanaysaa watasuumu ramadaan qaala wuxuu yidhi ninkii waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay laa asiidu calaa haadaa inaan intaa ka siyaadinayn falamaa wallaa hadduu ninkii dhabar jeediyey qaala nebiyu baa yidhi sala allahu calayhi wasalam man sarahu qofkay farax gelinayso an yandura inuu eego ilaa rajulin nin ninkaasoo min ahli اljannati ahlu jannaha ka mida falyandur ilaa haadaa ninkaa ha fiiriyo ninkaa ha fiiriyo nin jannada dadkeedii a ninkii jeclaan lahaa inuu indhaha saaro ninkaa hadda ha arko waxaa garanaysaa dadka jannada loogu bishaareeyey waa badan yihiin tobankan casharatu lmubasharuun biljanna dee hal dafcay ahaayeen hal mar baa nebigu yihi abubakar fi ljanna cumar fi ljanna cuhmaan fi ljanna caliyun fi ljanna iyagu hal mar baa la taxay laakiin dadka jannada loogu bishaareeyey oo nebigu ugu bishaareeyey waa dad badan oo axaadiid kala duduwan kusoo arooray xadiidkanna waxaa weeyaan akhrajahu اlbukhaariyu fi kitaab الzakaat baabu wujuubi الzakaat ayb baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga hadalkiisaba u baab yahay qowlka nebiga maxaa ka fiican baabu qowli الnabiy salى اllahu عalayh wasalam uu yidhi bunaya alislaamu islaamku waa la dhisay calىa khamsin shan baa lagu dul dhisay xadiidu ibni cumar radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam buniya alislaamu islaamku waa la dhisay calaa khamsin waxaan garan karnaa wax la dhisayo iyo tiirarka uu ku taagan yahay marka taasaa laynoo ku matelaya islaamnimadaani shan arrimood bay kutaa ku taaganta shahaadati taa hore ka bedel shahaadati an laa ilaaha ila allah ilaahay maaha ilaah kale inuusan jirin qiritaankeeda وأن محamda رasuul الlahi nbi mxameda rasuulka ilah iny intaa waa towxiidka towxiidku waa ka hada huwa towxiid towxiidku waa ka tan labaad waa iqaamo salaa salaada ogiddeeda waitaayi zakaadi sakada bixinteeda wاlxaji xajka gudashadiisa wa sawmi ramadaan ramadaan soonkiisa markaas kuwan mid ka mida qofkii inta lagu yeesho ka taga waxaa garanaysaa islaamnimada tiirarkay ku taagnayd buu dumiyey akhrajahu اlbukhaariy fii kitaab اliimaan kitaabka labaad baabka labaad waaye halkaasu ku wariyey wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bاsawaab